soomaaliya oo ah dal ku yaala geeska afrika dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay inay indhaha ku hayaan bulsho badan oo kala duwan oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan dowladda federaalka ah gaar ahaan xukuumadduna ay ka shaqaynayso sidii shuruuc loogu samayn lahaa arrintaasi ra-iisul wasaare xamse cabdibare ayaa waxa uu tilmaamay iyadoo taa laga duulayo in dowladda federaalka ee soomaaliya ay muhiim u aragto in hay-adaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga ka shaqeeya iyo dowladda federaalka ee soomaaliya oo iskaashanaya ay markaan u jihaystaan siday isku garabsan lahaayeen si loola jaan qaado isbeddelkaasi soomaaliya ay wajahi doonto mustaqbalka dhow ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay madal lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay soo qabanqaabisay madasha magan oo ayaa waxa uu sheegay in iyadoo arrimahaasi laga duulayo hadda loo arka muhiim in guud ahaanba ganacsatada gaarka ah iyo weliba dowladda federaalka ee soomaaliya isla jaan qaadaan arrintaas ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wax badan oo mushkilada ah oo jira ay xallili doonto
jihaynta maalgelinta ayaa saxmaysa saan sheegay oo maxaanku dhahaa ganacsiga gaarkaa loo jiheeyo meelihii loo baahnaa waxaa xal loo helaa oo maxaanku dhahaa ay keenaysaa in loo helo xal loo helo mushkilooyinka bulshada ee ad adag ayaa xal loo helayaa maxaanku dhahaa waxaa complex societal issueska la yaqaan waxaas waxay keenaysaa in haddii la isla furdaamiyo oo publickii iyo privatekii ay isla furdaamiyaan xalkooda la helaa xamse cabdibare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay in marka la eego isbedelada amni iyo siyaasadeed ee ka jira soomaaliya haatan dad fara badan iyo weliba shirkado kala duwan ay indhaha ku hayaan sidii soomaaliya ay maalgashi ugu samayn lahaayeen sidaa darteedna ganacsatada soomaaliyeed iyo dowladdu ay fahmaan halka loo jihaysan doono wadankan haddii waad og tihiinoo waa loo soo socdaa waa loo imanayaa waa la maalgashanaya dunida marka in privatekeenu iyo publiceenu ay isku toosaan oo aan dee privatekeeni cagta la marin oo aan waxyaabihii advantageska ahay oo dhan aan dee dad kala u duuban keligood inkastoo aan dee open market nahay haddana dee inaan annagana aan protect garayno hantideenna iyo iyo baxeena waa muhiim waay
ugu dambeyn ra-iisul wasaare xamse cabdibare ayaa madasha magan forum waxa uu uga mahad celiyey dood cilmiyeedkii lagu qabtay magaalada muqdisho ee daaranayd sidii dowladda iyo ganacsatada soomaaliyeed ay isugu kaashan lahaayeen maalgashiga dalka
nadwadan ama cilmi dood cilmiyeedkan ama forumkanna waxaad moodaa inuu waktigii saxdaa uu ku soo aaday maadaama geedi socodkaasi uu socdo oo aynu isla guurayno oo aynu meel fiican maray marka anigu waan baarakaynayaa waana mahad celinayaa asxaabtii soo diyaarisay mar kale waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ganacsatada si guud iyo private-ka annaga waxaa noo qorshaysan in ay liid gareeyaan dhismaha soomaaliyada cusub hadda iyo dhaqaalaheeda sanadihii ugu dambeeyey bulshada soomaaliyeed ee sameynaya maalgashiga ganacsi ee gudaha dalka ayaa aada u kordhay hase yeeshee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa haatan waxay tilmaamaysaa in si ganacsiga iyo weliba maalgashiga gudaha dalka uu koro la doonayo in hay-adaha dowladda iyo ganacsatadu ay yool mida samaystaan si soomaaliya ay u gaarto iyo didiilo loona ammaamudo aragti midaysan oo soomaaliya lagu horumarinayo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho